magaalada kismaayo ayaa waxaa laga daafuray hotel cusub oo lagu magacaabo som hotel waxaana goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta jubbaland dhalinyaro iyo marti sharaf kale hoteelkan cusub ayaa wuxuu qayb ka qaadanayaa doorka ay dhallinyaradu ka qaataan horumarinta kobaca ganacsi ee ka jira dalka qaar ka mid ee dadkii kasoo qaybgalay xafladda ayaa bogaadiyey daafurka hoteelkan cusub ee laga hirgeliyey degmada kismaayo sam hotel awal wuxuu ahaa maaragtay sam cafe buu ahaa haddana sam hotel buu isu bedelay si qurux badan oo maaragtay fiican buu u socdaa ganacsigu wiilkan adeerku wahay guuleed maasha allah allaha barakeeyaa furay hoteelkan waxaan leenahay kusoo dhowaada kismaayo weeye kusoo aada ugu soo dhowaada
waxaan isugu imaanay xafladdii xadhig jarkii hoteelka la yidhaahdo la magac baxay iyo soom cafe oo uu furtay guuleed xasan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa kii lagu badhaadhay lagu barakoobay inuu ilaahay ka dhigo marti sharafta ka soo qayb gasha furitaanka hoteelka ee wasiirkeena u horeeyana waad mahadsantihiin kasoo qaybgalkiinuna waa muhiim ehelka noo imaadayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan aada ugu mahad celinaynaa saaxiibkeen walaalkeen guuleed oo aan caawa marti u nahay isagoo nagu marti qaaday in aan qayb ka noqono furitaanka hoteelka cusub ee som hotel markii horena laga keenay som cofe waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee maamuuska leh uu noo marti qaaday caawa waxaan sidoo kale jecelnahay uguna hambalyeynaynaa in uu ganacsi cusub keenay soo kordhiyey ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta jubbaland maxamed deeqow xuseen ayaa bogaadiyey hoteelkan cusub ee lagu soo kordhiyey magaalada kismaayo isagoona dhallinyaradu ugu baaqay inay sii horumariyaan kobaca ganacsi ee lagu horumarinayo dalka caawa farxad ii ah in laygu soo casuumay som cafe oo hadda laakiin loo bedelay som hotel walaalkay guuleed waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ilaahay businesska ha kuu barakeeyo marka ugu horeyso waa dadaal cusub ee aan horey oga jirin magaalada kismaayo in aad ka bilowdo cafe aada u gudubto ilaa heer hotel maanta oo taariikhdu ay tahay koo iyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka sam cafe waxaa loo bedelay sam hotel waxaan leenahay dadweynaha ku nool nawaaxiga kismaayo ku soo dhowaada som hotel waxaana rajaynaynaa som hotel in ay isku bedesho waxyaabo fara badan som hotel waxaa kaloo ku dhex jiro haddii aad u baahato hoteelka qaybtii jiifka qaybkii shirarka qaybihii xalfadaha lagu samaysan lahaa travel agencygii ninka u baahan hataa tigid inuu ka goosto som som hotel buu soo hoos imaanaya waa som travel agency waa som hotel waa som cafeterian intaba waxaa laga helayaa hal meel weli kismaayo ma ka dhicin intaasoo goobood oo hal meel aada ugu soo hagaagi